بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين تال حسيني هل كنا وحن إذن كسو قدبنا عشر كي سديد إيه صدنا هذا كتاب أبي شجاعة وحنا سوتش إذن يا شيخ محمد شيخ عمر دير alwaliima waa casuumadda loo sameeyo guurka iyo arooska oo innagu aynu u naqaano allabariga waxa markaas uun ay sheegaysaa uun ama fasalkani uu ka hadlayaa inuu sunno yahay allabarigaasi inuu sunno yahay isla markaana dee uu ka mid yahay tashaduxaadka ama firfircoonaanta maalmaha dadka caruuskii ay qaadanayaan wuxuuli walwaliimatu cala alcurs arooska dartii in loo allabaryaa waa mustaxaba waa sunne weeye arooska daraaddii in loo allabaryaa waa sunne walijaabatu ilayha waajiba in qofka loogu yeedhaa uu ka jawaabo oo aanu diidin iyaduna waa faral ilaa min cudurin cudurdaar inuu yimaado mooyaane inuu cudurdaar jiro mooyaane hadduu cudurdaar jiro waajibi mayso waxaa u daliila marka inay weliimadaasi sunno tahay xadiidka bukhaari uu warinayo iyo muslim be anas ibnu maalik nabiga uu ka maqlay calayhi salaatu wasalaam cabdiraxmaan ibnu cawf saxaabigii la odhan jiray ayuu rasuulku ku arkay sala allahu calayhi wasalam isaga oo nuuraya ama uu ka muuqdo raad nin aroostay raadkii oo kale macnaa ra'aa calayhi ahara sufra waa ninkii oo yarag waa kan had iyo jeer qofku istiilays yaro giijiya dharkiisa iyo midabkiisa iyo muuqaal wanaagsan mukaar fa qaala maa haada waar cabdiraxmaan sidaadii hore mahida maxaa soo kordhay buu qaala wuxuu ihi tasawajtu imra'atan calaa wasni nawaatin min dahab islaam baan guursaday meherkeedana aan ka dhigay xabba timira laf timireed wax u dhigma oo dahaba nebigu markaa wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam baaraka allaahu laka ilaahay ha kuu barakeeyay islaantaadae awlim walow bishaatin allabari samee neef adhyaba ha ahaatee allabari samee neef adhyaba aad ku allabaridiide allabariga ducada gacmaha kor loo qaadana waa la ydhaha laakiin eray bixinta innagu aynu u naqaano ayaa taas waa la ducaystay ama waa la allabariyay xasuumad baa la sameeyey wey xadiidka waxaynu ka faa'iidaysanay in ay u wanaagsan tahay maalmaha qofku sida ciidoo kale iyo jimcahoo kale caruus waa kii isqurxiya caruus busbus iyo boodh lihi ma wanaagsanaa nashaado male ma firfircoona waa maalmihii la farxi lahaa farxaddana waxaa ka mid ah an yuraa nimat nicmat allaahi calayk nicmatullaahi calayk ilaahay nicmadiisa in dushaada laga arkaa oo ay ka muuqataa waxa ay ka mid tahay maxay wanaagay ka mid tahay iyo khayrka la doonayo nicmada ilahay inay kaa muuqato waxa labaad aynu ka faa'idaysanaynaa meherka dumarku in qadar kasta uu noqon karo waayo xabbo timira lafteed laftimireed waxu dhigmoo dahabi wax sii weyn weyn ma waa wax kooban weeye marka meherku wax yar iyo wax roomba waa noqon karaa waxaa kale aynu ka faa'idaysana xadiidka haayadan lagu xeel dheeraaday ee macnaha uu yidhi allabari nee fadhiyaba ha ahaada allabari weye haayadu xagga u hoosaysa ma aha ee waaba xagga u sarraysaba meelaha ugu wanaagsanba waayo zaynab ayuunbaa nebigu allaberigeeda neef adhiya uu ka dhigay laakiin dumarka kale casuumadooda iyo xafladooda waxa uu ka dhigi jiray un raashin islaanta zaynab laydhaa unbaaba dumarkiisii waxuu neef u qalay jirtay kuwa kale qaarba in yaroo federationa qaarba in yaroo saloolih iyo waxaa yarara isku jira marka intan habeenkii la cuno ee dee keegga iyo sharaabka iyo intaas wayba iskaga filan tahayba casuumaddu casuumaddu keliya maaha say soomaalidu fahamsan yihin darab la ysla dhaco ee way noqonaysaa inahaa sharaabkaa iyo wajabaat alkhafiifa inahaa la yidhaahdo raashinkaa fududna way noqon kartaa awlim walow bishaa saasuu ku yidhi cabdiraxmaan cabdiraxmaan oo ahaa qaxoontigii laakiin ansaarta xilkii ka dulqaada oo yidhi waar anigu nin ganacsiga xariif ku ah baan ahaye suuqa madiinuun ha lay tusiyo aniga waxba kale idinku qordin maayo oo qoys dila noqon maayo suuquuna tusiya buui suuqa markii la tusiyey dee nin dilaali wuu iska cidhiidhyo suuqa ah ama baacamshariga yaqaanaae markiiba waa kaa kaga dhafooriye adduunyo badanna ka soo daadiye islaanna guursadayba cabdiraxmaan ibnu cawf tujaartii buu ka mid aha asxaabta ridwaanullaahi calayh walwaliimatu cala alcursi mustaxaba xukunkeeduna waa sidaa inay sunno tahay waa laga yaabaa bacduulculamaa inay waajib ku sheegaan laakiin say jumhuurta u badan waa sidaa in haddaba la ajiibo marka lagugu yeedho laydhaa hebel waa la bari baanu haynaa weli oo aroose noo kaalay waa faral waxaa u daliila xadiidka ibnu cumar uu warinayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi idaa duciya axadukum ila alwaliima faliyatiha wa fii riwaayatin cinda muslim waman lam yujib iddacwa faqad casha allaha warasuulah mid idinka idinka mid a haddii loogu yeedho allabariga ah ha tago riwaayo kale waxay ahayd qofka yeedhmadaa diidaa ilaahay iyo rasuulkaba wuu caasiyey ilaahay iyo rasuulkaba waa caasiy waa arrin weyn leanna ma qofkii waxay kaga dhegaysaa ma ninka maalintaan aroostay diiday maalintii aan aroosteen u yeedhay ma ninkay diidaan wada hadlayna halkaasaa xaalkiisu noqonaya waana xaqu lmuslimi cala almuslim ayay ka mid ahay xuquuqday dadka muslimiinta isku leeyihiin markuu bukoodo inaad booqato markuu aroosta inaad u tagto uu ku yeedho markuu hindhiso inaad u ducayso markuu dhinto inaad jinaasadiisa u ergeysaad raacdo markuu ku salaamo inaad ka qaado waa xuquuqdii dadka muslimiinta isku lahaayeen ama gacalka ahi weeye sheekhu qeyd buu ku xidhay goorta yeedhmadani ay waajibayso waa haddii cudurdaar aanu jirin buuhi ilaa min cudrin qofku hadduu cudurdaar leeyahay waa waajibkaasi uu ka dhacaya cudurdaarka maxaa ka mid noqon kara waxyaabo badan ilaa shuruudo sideeday fuqahadu tirin jireen cudurdaarku waa inaan qofkan dhib soo gaadhayn ama aan wax sharcigu diiday meesha joogin cudurdaarka waxaa ka mid noqon karaa iyadoo masalan meesha lagu hayo wax macsiyo ah oo dembiya meesha lagugu yeedhayo lagu leeyahay kaalay arooskaniba waa meel laga tumanayo oo qoobka ciyaar waxay yidhaahdeen uu ka socdo oo inamiyahaba la isku dhex jiraan rag iyo dumar sidaa isu dhex midhiiqinayaan maxaa ka ansaxaya dee waa baraka la-aane macsiyo lagu asaasay qoyskabe taasoo kale wuunaad iska weydaaran doonta allaahuma ilaa munkarkaa haddaad wax ka taraysa mooyaane haddii qof haybad lahoo madaxa ama culimo ahoo mas-uul ahoo dadka meesha joogaana ay u joojinayaan oy tixgelinayaan uu yahay oo hadduu meesha tago beliya baasku yaraanayaan dhibku uu yaraanayo dee wuu tegi wuu tegi doonaa qofku markaasoo adigiibaaba dawadiya markaad tagtee tidhaahdo halkaa raggu ha fadhiisto dumarkuna halkaa ha fadhiisteen beliya waxaan durbaanadan iyo dawshadana hala joojiyo hadalkaaguu soconaya haddii kale adigoo dhex boodayunbaa kabaradda lagu soo duubi adiguna waad shaabadaysan tahayba waaye intaasaa la raacinaya waxaa cudurdaarada ka mid noqon karaa haddii isaga dhibaata ay u imanayso ama naftiisa ama maalkiisa ama sharaftiisa dhegtiisa macnaha meeshii waxaba joogaba qofay isdilayaanba si kastaba ha ahaato meeshii waxaba joogaba boolis doondoonayaba meeshii waxaba joogaba nin gashi ku leh oo wuxuu u dhiibana aanu haynin oo ka larhkuun qabsanaya maa hadda da kii kolaygu ujaadka ku lahaa maaha kaas kala cudurdaari maayo isaga hala qabsado laakiin ka laga hadlaya waxaw qof si caadiya u daymoobay oo dayntii wuxuu iskaga bixiya aanay jirin oo dhibaatadaasi soo gaadhayso waa cudurdaaraday ka mid tahy cudurdaarada dee waxaa ka mid a in aan ballan hore jirin hadduu dee wakhti dambe oo leyta ama dambeeya uu ballanta kuu soo sheego ballan hore jirto dee ballanta horea la tixgelinaya waana ad u sheegaya waxaad leedahay ballan baa leeah haddii qofka ay u saamixi weydo oo aanu awoodi karayna ka fasax qaato hadduu qofku sooman yahay cudurdaar ma aha wuxuu heli karaa inuu ajiibo dacwadiiyo yeedhmada meeshana uu tago waxbana aanu cunin hadduu doonayo in wax la cunaa daruuri maaha marka ilaa min cudrin cudurdaarku waa saas weeye inahaasaa loo xidhaya marka bahalkan durbaanka iyo kamanka iyo myuusiga iyo waxaan la garaacayo iyo sawirada waaweyn iyo xafalaadka waxaa munkaraadkaa ka jira ayaa cudurdaarka u noqon kara waliimatul cursi waa taa weeye qofba inta uu karu ku wadaya waxay ku daraan oo kale haddii masalan loogu yeedhayo allabarigan dabaqad mucayana oo dadka ladana fuqaradii iyo kuwii ay kaba dhacaysay ducadu laga ilaalinayo iyadana cudurdaar way noqon kartaa aanay kuugu waajibayn haddaad doontana waa tegi haddaad doontana waa iska day meeshuba way ka xidhan tahay qof miskiin la yidhaahdo way ka xidhantay waayo nebigu wuxuu tilmaamay calayhi asalaatu wassalaam sharu طacaami طacaamu lwaliima yudcaa ilayha alagniyaa wayuraddu canha alfuqaraa aw kamaa qaala calayhi asalaatu wassalaam allabari waxa ugu liita casuumadda khaaska ah ee dadka dhergay uun loogu yeedho fuqaradana laga celiya buu nebigu yihi waa dad iminka soo wada quraacdoo dacagoodlaynaya dar badan oo ka midii macaan qabaan xedhadaba aan waxba ka dhicinayn eed moodo inay barakaynayaan arrinkooduba waaba caynkaasba waan weyn suba ku shug kuwii markaa aada u murdin lahaa meesha ay ka ansixi lahaydna ma joogaan waajibi maysa markaa yeedhmadaasi inaad tagtiyo inaad labada waa iska suuragal waxaanay ku fiican tahay mar walba ummadda in la isku dhex daroo haddii la doono haba la kala fadhiisiiyee in dadku isku dhex jiraan way wanaagsantah ummadda islaamku ilaa ma kala soocneen fasalkaas waa intaa kooban buu ka sheegay allabariga waxa kaloo iyadana ay ku daraan maalinka koobaad waa inay ti maalinka koobaad ayuunbay waajibtaa ee haddii meesha allabariguba uu kala joogsan waayo maalinka labaad iyo ka saddexaad iyo ka afraad lawadaya uun aada loo akalaya wax la cunayaba wuxuu yahayba waajibi maysa maalmaha dambe ee waa maalinka horunbay waajibtaa shuruudahaasoo dhan baa ku xidhan wa idaa dacaahu ajaabahu marka uu walaalkaa kuu yeedho ajiibtan uu nebigu yidhi oo raac oo hadiidin shuruudahaasoo dhan baa ku xidhan alfasl haada alfasl fasalkan isaga ahay waxa uu guntan yahay oo uu ka warramayaa isna alqasm bayna azawjaat dumarkii oo loo cadaalad sameeyo macnaa dumarkii dhowrka ahaa ee la wada qabay in loo cadaalad sameeyo on loo kala eexanin sidaynu marar badanoo horena soo sheegnay islaamku xal buu ka dhigay dhowrkan dumar ee la wada guursanaya ee xalaasha uu ka dhigay sababtuna waxa weeye marar badan baa waxa dhacda in ninka iyo xaaskiisu ay isla jaan qaadi kari waayaan oo isagu khariisadiisa ama baahida ilaahay uu ku abuuray ay badato iyadana ay yaraato ama ay xanuunsanaysaba markaa intuu xumaan iyo sina u kici lahaa kol haddaanay la jaan qaadi kara intu labaad baa loo fasaxay waxaa jiri karta inay kala bataan rag iyo dumarku oo dumarkii ay ugu beegmi karaan afar iyo wax ka badan ragga xal bay noqoto arrinkay soo ururinaysaa tanina waxaa suuragala islaantiisa hore inay dhaliba weydo oo aanay injaab iyo dhalmalaba lahayn isaguna uu amaba ka gabowdaba isagoo awood leh waana macruuf wakhtiga raggu uu dhalmo daaye iyo wakhtiga ay dumarku dhalmo daayaan dee u kala horeeya isaguna arbaciin buu wadayaa ama khamsiin iyona cishriin bay wadaysa farqi soddon sannaabaa udhexeeya hadday mucamarin yihiin ay cimri dheer yihin iyo weliba ka badan marka haddaanay dhalayna ma dhalmadayso dee dhalmadii waa shay maqsuudahoo ujeeddo laga leeyay guurkii weeye idan markaa in loo fasaxay noqotay xuluul badan buu islaamku ka dhigay midda kale dumarkan kale dabadda jooga ee aan lahayn iyagu rag baa waxa ay tay iyaga iyo kuwa la qabo in loo cadaalad samaynayo oo iyana way u baahan yihiin zawj ama nin iyo guri iyo ubad markaa intay ka qadi lahayd nicmadaa inay iyana ka qayb gasho oo la iscidhiidhyado wax wada qab waa aada weeye intii la isreebi lahaa waxaynu aragnay markaa mujtamacaadka kale ee tan xalka ka dhigi waayey diiday xumaanta la kulantay saaxiibkiibaa markaa noqday wax caana iyo booshaaqii xumaanta iyo sinada dadku ay dhex galayeen sinadii intuu doonu qof kula xidhiidhi karaa laakiin sawaajku iyo guurka waa mid unbay ku leeyihin waxaasi muxuu yahay waa gabadhii oo la luminayo gurigeedii iyo ubadkeedii iyo inay cid mas-uuliyaddeeda qaado waa dayacaad sida u taallo wey waa duulimaad dumarka lagu duulay marka la yidhi mid qura uun ku egow laakiin inta kale la wada saaxiibo xaaraan kaga dhal bannaanka bannaanka iyadiiya wixii ay dhashayba la dhigay waa dariiqada ay ka soo baxaan ubadka markaa aan aabbaha lahayn isla markaana cuqdadaysan ee laga yaabo mujtamaca inay kadeedaan maafiya ku noqdaan islaamka ka horna waxaani wuu jiray guurka guurka noocanee tacadudkii ambiyadii hore iyo ummadihii hore iyo intaba wuu jiray islaamku se wuu nidaamiyey waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam markii ay dee u imanayeen dadkii islaamayay mar buu u yimid nin toban qaba tobanbaa ila socda buuhi dumarkayga waar bal afarun ka doora buui khaylaan ninkii la odhan jiray bal afaruun afarta aad doonaysa ka dooro inta kale fasax ha ahaadeene sidaasay noqotay markaa islaamku waajiheeye waa inta uu qofku awoodi karayo arbacahaas fankixuu maa daaba lakum min annisaa'i mahnaa wahulaatha warubaac alqasb uu cadaalad samaynta haddaba loo cadaalad sameeyo islaamku waajib buu ka dhigay haddii qofku uu ka baqdo inuu u cadaalad samayn kari waayana inuu iskaba daayo oo islaamtiisaasuun uu iska burshaysto weeye wada socdaan tiisaasay iska wada socon doonaan cadaaladda uu ka baqdo waxaa ka mid ah isagaabay isku ogday qofku daanus uma sheego moogta isagu shakilaan haddaanu isqancinaynin qofku wuu is yaqaanaa wuxuu yahay dadka kale unbaa laga yaabaa inuu leeyahy sawirkaa may kaa qaataane hadduusaana isu miisaan wuu isgaranaya inuu qof caatifad badan yahay qof cadhab badan yahay qof eexasho badan yahay waxaa hadduu isku ogyahay wain khiftum an laa tacdiluu fawaaxida aw maa malakat aymaanukum haddaa baqataan buu ilahay yidhi cadaalad la-aan ka baqdaan mid qura uun waaya hadday dhacdaba qofku inuu dumar dhowra yeesho oo aanu u cadaalad samaynin ninku jaa-a yowma alqiyaamati oo axadu shiqayhi mafluuj saaqit maalinka qiyaamaha uu imanaya iyadoo dhinaciisu uu dhacsan yahay oo adin iyo gacan uu jiidaya liannahu ismaroorin buu ku socday ismaroorintiibaa ilaa aakhiro la socotay qasmiga noocana siduu isba kuu sheegi doono waxa uu ninka ku waajibayaa marka iyaduna xaqeeda ka soo baxayso laakiin haddii durbaanka u weynba iyadu ay sidato dagaalka iyo dawshadaha ay bilaabayso xaqeedii bay ridaysaa marka waayo isaga xaq baa saaran iyana xaq waajib baa isaga saaran iyana waajib marka waajibkii haddii aanay fulinaynin dee isna dembaabi maayo armay u badan tahay noocan soomaalidu ay u wada socdaan kala ridashadaasu odaygiibaa miyaradii raacay min weynadu maxay samaysay talowyana hadday wegarba buulka isla hortaagtay dee maxaa jiree war ah ay tihi meesha ka soo daahiri mayse halkii aada u kacday mar dee kolka xaalku halkaa taagan yahay dee maxaa lagu canaanan u qiil samayn mayne waxaynu sheegaynaa uun inkaaruhu inay labada dhanba ka iman karaan wuxuu ku yidhi wtaswiyatu fi lqas wataswiyatu in la simo fi lqasmi u cadaalad samaynta bayna azawjaati ooryaha la wada qabo in loo cadaalad sameeyaa waajibatun waa faral dee faral weeye sunnaba ma aha waana xaq ooridu ay leedahy xuquuqda qaarna ilaahay baa kugu leh qaarna aadamaha xaqan isaga ah waxaa le oorida hadday kaa daysiya hadday kaa doontoba waa xaq ay leedahay xukun baa ka bilaabmi kara halkaa ah xaqan ay leedahay iyadaa ridi karta iyadaa daysan karta iyadaa dalbi karta xadiidkii abi hureyre markaa ku sugnaa tirmidi abi daawuud ee imika aynu akhrinaydaa waajibnimadaa tilmaamaya man kaanat lahu mra'ataani famaala ilaa ixdaahumaa riwaayada kale waxay falam yacdil baynahumaa jaaءa yowma alqiyaamati washiquhu maail ama washiquhu saaqid aa dhinaciisoo laalaada ayuu imanaya nina ma jecla inuu faalij qaado sidaa weeye markaa maxaa qasbigani talo uu noqon karaa waxyaabo badan buu qasmigu noqon karaa maadiyan wa macnawiyan maadiyaadku waa waxa had iyo jeer la isku taro dhar iyo dhuuni iyo iyo guri iyo galmo iyo gasiin intaasoo dhan dhan isu raaci dharkii iyo dhuunigii daha ku simo isla markaana guryihii iyo meeshuu gelinayay hoyaatinkii inta uu kari kara weeye xasba istitaacati inta awooddiisu ayd cadaaladdu dee waxay sheegaysaa haddii ta hore toban ciyaala ay leedahay ta dambena xabad cusub oo barooya unayto markaa uu guursaday miyaa la simi dee mise waa la kala badin maxaad u malayn alcadaala dee kolka la eego isku kharash noqon maayaan isku kharash iyo dee isku guri toona maaha tani waa minweynadiiyo toban ciyaalayo iyada wey tanina waaba mid qurabaa marka haddii aad fahamkaagu leexdo oo tidhaa biilka ha isleegaysteen oo guriga oo kharashka oo kada wa kada dee sooroobi mayso isku takaaliif iyo isku kharash doona maaha laakiin dabcan waa loo eegi uun xagga baahidana waxay fuqahadu ka waramaan arrinta aada usii muhiimka ahi waa hoyaatinka iyo la jooga laakiin galmada maaha bay idhahdaan leannahu marar badan ayaanay qofkii dumar ahaa diyaar ahayn ama isaguba aanu diyaar ahayn ee shay maanicahoo ka hor joogsanaya ayaa jiri kara iyadiibaa laga yaabaa inaanay ama daahir ahayn ama umul tahay ama isagu xanuunsanaya ama si un yihiin haddii dee afarta habeena uu ku soo beegmaba uu bukoodo ka war ma qasab baa ilaa xaqa lagama xishoode caafimaad ahaan markaana iyad u karan isagu karan laakiin arinka muhiimka ahi habeenkii iyo maalintii qofkan wareegii roonkaasi baa lagu xisaabtamaya waxa aan wax yar ahayn ama sad weyna odaygii xalay annagu ahaa odaygii xalay labada xaafadood xagguu ahaa xagga iyagu ahaa taasiba taasi aan wax sahlan ba ahaynba laakiin haddii ay dumarku yidhahdaan beryahan maanaan arag meeluu ka dhacay garan mayne waa saaxiibadaheeda kale way ku wiirsanayaan halkaasay ka bilaabmaysa waaya taasina waa mulaaxadaad markaa qasmigu waa saas weeye waxay fuqahadu ka warramaanoo kale maalinka iyo habeenka iyaduna dee inay ku-xisaabtankooda leeyihiin oo habeenka asala muslimiinta maalinkuna waa taabic habeenka asala maalinkuna waa taabic macnaha waa soo raac oo isaga asala waxaa looga jeedaa kasii faralka ahi hooyaatinku waa isaga maalinkiina inuu la jooga waa dhammaystir hadday dhacdo inuu soo bariidiyo xaafaddaa kale ta kalena ha soo bariidiyo uun maalinta kale arrinku waa adagi waxau ihi marka walaa yadkhulu ma gelayo calaa kayri almaqsuumi lahaa tii loo qasmi tii u yeelatay hoyaatinkaa tu aan ahayn uma gelayo likayri xaajatin iyadoon muraad adagi jirin walaa yadkhulu uma gelayo calaa kayri almaqsuumi lahaa tii qasmiga loo sameeye markaa u lahayd mid aan ahayn uma gelayo likayri xaajati baahi mooyaane baahi mooyaane macnaheedu de waxa weye haddii xaafadan uu xalay ahaa maantana inuu joogaaday ahayd haddiise xaafadii kale dee ama islaantii bukooto ama ehelkii ama ubadkii ama xaafadii jaarka islaayaan arrin soo kordho dee wuu tegi xaajo iyo daruura way si yar kale adagiinoo daruuraduna way sii culus baahi weyn baa timi culays weyn baa yimi xaajaduna waa muraad baa jira aanu telefoon iyo fariin iyo waxaa ku dhamayn karayn marka haddii muraadkaasi jiro maalintii ha soo maro iyo habeenkiiba waa soo mari karaa waaya walaa yadkhulu calaa kayri almaqsuumi biha allaha likayri alxaaja dukhuul baa laga hadlaya dukhuul iyo galmo macnaha xaafadeedii oo lasoo maraa laga hadlaya waxaa la odhan karaa un malaha markaynu soo ururino dadkeennan dee degabdegabtu way iskaga badantay iyo dulmigueh in cafiska un la ogaado in cafiska un la isla ogaado waayo dee marar badan bay dhacdaaba qofku magaalana inuu u badan yahay meel kalena xaafadi u taallo debadda midi la joogto halkana midi joogto waxaa lagu kala bixi karaa un si kale ma soconayso in la yidhaahdo un labada qof ay si uun ku heshiiyaan mar haddii la yidhi xaqu waa xaqeedii inuu iyadun ka dhammaysto udhaahiblaayoy waa adagta inaan halkan dee cishatanka noocan ahe ay isu dheeli tiraan inaan sameeye xaggaana bil baan ku maqnaanaya halkanna wiig baan joogayaa sidaa fadlan io cafi low samaxti adigoo raalli ah bal intaa ila ogolow hadduu doonaha ku laaluusho dee xoogaa buuran ha u dhiibee ila wuu ka dhammaysanayaa dulmi buu ka cararayaa iyo dembi hadduu taa ka dhammaystee u saxeexdo dee waa dhag wey islaan islaamii nebiga mid ka mid oo sawda la odhan jirayba anigu habeenkaygii caashaan siiyabayd islaam weyn baan ahay oo iska da-ah oo waa laga yaabaa in dareenkaagu aanu aada iigu soo jeedine ta ugu da-yareed u jeceshay baan siiyabayt innaga allow waa siyaabahaynu odhan karno waa xal bay noqon karaan waayo duruufteennana waynu garanaynaa shaqooyinka iyo sida ciriiriga isaga yihiin wax badan saasaa lagu xallin karaa baynu odhan karnaa waidaa araada safara markuu socdaal doono aqraca baynahunna wuu u qori ridayaa dumarka wakharaja waxa uu la baxayaa oo uu kaxaysanayaa bilatii islaantii takhruju laha alqurca qorituurku u soo baxo hadduu dhowr islaamood leeyahay midda ullaha iyo ama laydhka cagaarana isu shidaana isla fahmaan uyuu kaxaynine qorituur baa lagu wadayaa intuu isu keenaa buu leeyahay waraaqahaasaa magacyaashiinu ku qoranyiin ama safarku uu ku qoran yahay dee ta safar ugu qormo gacanteeda safar uu ku dhaco ayaa ila bixi doonta tabayaad cadde uu ku dhacaana dee way iska joogi maxaynu isleenaha haddii dee allow eed la-aan wey qorituurkaas waayo nebiga oo aan qasmiga iyo u cadaalad samayntani waajib ku ahay ina ilaahay ka fududeeyey baa arrintani ayuu samayn jiray siday caaisha leedahay kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam idaa araada safara aqraca bayna nisaa'ih fa ayatuhunna kharaja sahmuhaa kharaja biha wuu u qori tuuri jiray dumarkoota qoriga u soo baxaa buu kaxaysan jiray dhaqankaa ragga soomaaliyeed kuma badnaba waa iska yar jaxar iyo baadiyanimaa iska jirto waxaabay odhanayaan ninbaa islaantiisii kaxaystay oo maindhihiisiiba qofku muxuu ahaa miyuu ka tegi kari waayo waa la dacaydaynaya dabeetana inuu safar u raaca iska daayo suuqaaba ku adagba inuu islaantiisii suuqa u raacaaba ku adagba laakiin cagga sharci ahaan wax iska jira weeyo siiba safarku markuu dheeraanayo dee qofka cifadiisa iyo dhowrsoonaantiisaa ku jirta wa kharaja bilatii takhruju laha alqurca qasmigu waa kaa weeye waxay markaa ay noqonaysaa haddaba dee isaga oo mid qaba ama laba qaba ba ay soo kordhi kartaa mid kale mid kalea soo biiri karta oo cusub iyada arrinkeeda maxaa laga yeelayaa taasi baa laga warramay waxa uhi waidaa tasawaja jadiidatan islaan cusub haddii uu guursado ninkii muslimka ahaa khasahaa wuxuu ku gooni yeelayaa bisabci layaalin toddoba habeen in kaanat bikran hadday inan tahay wa bihalaatin saddex habeen buu ku gooni yeelayaa in kaanat tayiban hadday tahay carmal ama garoob masaladaasina waa taa inanta iyo carmasha waxaa loo kala saaray inantu way iska xishood badantay la qabsi bay u baahantay aa inay yaradiiga jabiso la xoskoyso ayay u baahantay khajilaaddaa ka ba-aysa carmasu carmal laakiin dee waa islaan nin hore soo martayoo waa saddexdaa habeen way iskala qabsan doontaa ninkan iyo gurigan iyo arrimahan cusub way iskala qabsan doontaa khajilaadna waa ku yartayada farqigaasaa jira xadiid saxiixa baa sidaa tilmaamaya bukhaari iyo muslim ku sugan anas ibnu maalik uu warinaya anas waxa uu yidhi min asunna sunnaha waxaa ka mid ah saxaabigu hadduu yidhaahdo min asunnati waa shay daliilahoo nabiga ka sugmay calayhi salaatu wasalaam sunnaha waxaa ka mida buu leeyahy anas idaa tasawaja albikra cala sayib marka uu inan guursado isagoo gabadh hore sii qabo qofku aqaama cindaha sabca toddoba habeen buu ku nagaanayaa uma qasama intaa kadibna habeen habeenkiibuu ka dhigayaa wareegtadii baabkani waa baabka dumarku ka xanaaqaanoo waan ka yaabaya in ragga qaar caawa la qabsado almacaad soo dhegaysanaysa waaya waase diin weeye oo dee diin baa maaragtay u baahan in runtii sideeda loo raaco mudan uguna wanaagsan aqaama cindahaa sabcan uma qasama markaas uu cadaalad samayn waidaa tasawaja tayiba marka uu carmal guursadana aqaama cindahaa alaaan saddex habeen buu la jooga uma qasama intaa kadib qaala abu qilaaba baa waxau ihi waada xadiidka ka mid ahaa low shi'tu la qultu haddaan doonayo waxaabaan odhan lahaa ina anasan saxaabigaasi rafacahu ila nabiyi sala allahu calayh wasalam xadiidka nebigu u koryeelay waxaan u fahmay buu leeya waa ruwaaddii waaweynaa abu qilaaba oo nebiga uu si toosa uga warinaya ayaan u qabaa buu leeyay marka iyay la yaabin islaantu habeenadaa iyaga ahe uu ka bilaabay qofkue waa halkii laga bilaabaya halkaas wixii ka dambeeyana waa sidaasunbay ku socon doonta kolley waxa baxsi u baahan inay ka qoraan ragga baabkan labada iyo saddexda iyo afarba rag baa leh ayaynu uga baahannahay barwarbixinta iyo taqaariirta ilaa wixii kuu soo kordhaba waxaa laga keenaa baxsi soomaalida waxaa ma qoraane salbiyaadka iyo iijaabiyaadka macnaa wixii dhib iyo dheef jira iyo si la isugu miisaamo qoraal baa kollay lagu sameeyo laaxadaadka arrin kaluu markaa u galay oo la xidhiidha uun haddii ninkii cadaalad la faray sidan arrinkiisii loo adadkeeyey inuu ooridii kale aanu ka eexanin xaqeedii maadi ahaan uu sidaa u fuliyo macnawiyaadkii macnawiyaadkuna dee runtii waxa ay noqonayaan taa ilaahay uu tilmaamayuu leeya wacaashiruuhunna bilmacruuf si wanaagsan dumarka ula dhaqma waa qowlkii fiicnaa waa dardaarankii wanaagsanaa iyo alla kacabsigii waa tarbiyadii fiicnayd waa tusaale wanaagsan inuu noqdo waa cibaadada ilaahay inuu qofkii ku dhiirigeliyo waa macnawiyaadka qofka inuu dhiso wey dumyaradana waa maalo iyadayna markaa ka soo qaado dee qof aan toos ahayn ma si noqday macnawiyaadkii qofkuu dilaya kan dumarku ilaa magacii bay ka xanaaqaanay dii taa kale magaceeda aad ku khaladaabay kaa xanaaqayaane maxaad u malayn dee adigoo wax kala sheegana waxa haddaba iyadoo cadaaladii isagu uu gutay oo waajibkiisii uu ka soo baxay ayaa iyadii si noqotay sibay noqotay shaydaanka shayaadiin ulinsi waaljin ayaa iska badan mawaadiicda ama arrinta la xidhiidha nidaamka qoyskana shaydaanku aad buu u xiiseeyaa si aanu u xiisaynin waxyaabaha kale ee macsiyada kale oo wuxuu xadiidka nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam shaydaanku maalin walba inuu cafaariid soo diro cafaariidulusuus ayuu kasoo dirayaa badda dhexdeeda
halkaasuu kaa u weyne colaalka ka soo qaybinaya marka ay bani aadamka ku soo faylaan ee ay soo fasahaadiyaan bay dib u noqonayaan kolba koox buu warbixinta ka qaadaya kooxa bereesha soo furisa ayuu leeyahy bal ka warrama idinku maxaa qabatee qaarba warbixin bay dhiibayaan iska fadhiista buu leeyahy iska fadhiista idinkuna iska fadhiista markaa mid baa odhanaya anigu xaafad heblaayaan tegey ama ninkii hebel baan ku duulay wax walba waan ku sameeyey ilaa isaga iyo islaantiisii aan midba meel mariyey oo aan kala eriyey markaasuu leeya igu soo dhowow kanaa igu bannaan ninka wey ninka shaqada asalkaa soo qabta xiinaa kale oo dhan wixiin waa meel soke kanaa halkii halista ahayd ee ugu muhiimsanayd furiy waa bal soo dhowow yuqaribuhu haada kaaguu soo dhoweynayaa marka dee shayaadiinta jinka iyo insigu way iska badayn arrimaha markaa xasaasiga ee dadkuna ay aada u xiiseeyaan hebel baa heblaayo la guursaday iyo way isaseegeen iyo maxay is idhaahdeen iyo halkay kala marayaan iyo in la dhex galo oo kanna mid u naseexaynaya ninkiina ay isaga dhigaan qaar islaantiina inay u naseexaynayaan ay isaga dhigaan iyagoo reerkoodii duminaya arrin badan weeye siiba jaahiliyada dhaqankeeda weeye dadka muslimiinta ah dhaqanka noocaasa ma lahae waa dhaqanka jaahiliyada aduulimaadkaas in qoysaska la burburiyo oo beliya baas la dhex dhigo war beena loo kala naqilo markaa dadka xigtada iyo saaxiibada iyo jaarka iyo waxa la gudban in aanay nabsi qaadan haddii iyagu ay oberationka noocaasa ama dagaalkaa fuliyaan waa waran la rideeyo soo noqon doono shaydaanka ay u adeegsadeen iyagunbuu ka howlgelay haddana marka dabeedna la arko dabka noocaasi inuu baxayo in biyo badan un lagu shubaabaa muhiima biyo badan in lagu shubo ilaa la arkayo inaan meeshan raja ka soo jeedin oo ay mudan tahay in loo kala raaxeeyo ay kala tagaan ilaa heerkaa la gaarhaya inta ka horaysa dee cilaaj waa inuu jiraa cilaajkii baa laga warramaya haddaba oo islaamku uu dhiiriyaa dadku inay isu ururaan oo qoysas ay noqdaan oo dad isku xidhan ay noqdaan oo dowlad ah oo maamul ah oo adag wuu diidayaa inay kala tagaan ummadooda qoysaskooda shakhsiyaadkooda intuu inay kala tagaan waa la diidan yahi waxa uu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam inamaa yaakulu di'bu min alhanami alqaasiya dibu ashaytaanu di'bu linsaan baalkaa shaydaanka la yidhaahdaa waa weeraha ama waraabaha weeraro weeye bani aadamka ayuu sida bahalkaoo kale u weeraraa waxa uu halqafaa ka cidlada taagan ayuu aada u halqafaya wuxuu ihi waidaa khaafa marka uu ka cabsado ninkii nushuuza almar-a gabadha khilaafkeedii macnaha gabadha diidmadeedii marka uu ka cabsado macnaha ogaado weeye nushuusku waa kanay soomaalidu idhahdaan naakirad naakiradnimadeedii ama inay qof madax taagtay oon tala qaadanaynin tahay hadduu ogaado wacadahaa hawaaniyo fa in abad hadday diidda ila nushuusa inay sidaasun gafuurka usii taagto oo ay fogaato taa mooye wax kale hadday diiddo hajarahaa bal ha ka yara durka guriga dhexdiisao furaashka dhan ha u jiito fa in aqaamat calayhi haddii ay kusii adkaysato diidmadaa hajarahaa ha ka yaro durka oo wadarabahaa ha garaaco ha edbiyo wayasqudu binnushuus diidmadeedaana waxa ku dhacaya oo meesha ka baxaya qasmuhaa cadaaladii ay yeelan lahayd ama xaqay yeelan lahayd wa nafaqatuhaa iyo biil waxay yeelan lahayd caruurta ma aha ee waa iyada khaasatan waa saddexdaa marxaladood nushuusku ninkana wuu ku dhacaa gabadhana wuu ku dhacaa marka isaga cudurka nushuuska la yidhaahdaa uu ku dhaco islaantii gafuurka u taago waynu arki doonaa iyada waxa la gudban midna lagama ogola munaawaraad iyo adyad midna lagama ogola haddaba iyadii baa lasoo horraysiiyey haddii arrinkaasi uu yimaado waxaa lagu dayayaa dawada ugu horrayso waa waanada alwacd alwacdu waalirshaad baa lagu dayaya qofka bani aadamkaah dhinac khayr ah iyo dhinac shara buu leeyahy haddii dhinacii sharka ahaa uu shaydaanku soo toosiyey dhinaca khayr kale baad adiguna isku dayaysaa inaad toosiso si ay isu dheeli tiraan qalbiga qofka inaad hanato waano markaa degan oo fiican hadday kalifta aada cid u kaashanayso haddii ay markaa kaa qaadanaysa aada cajalada iyo kutub iyo cid kale oo markaa qowlkeeda ay maqlaysa aada u keento wacadaha waanadaa weeye waanaduna dee waano qofkan ugu muuqanaysa weeye inaad la talinayso oo aada naseexuti laakiin tii soomaalida hanjabaada iyo burkoo la lulayo taa tahdiid baa la idhaha hanjabaaddu waa qeyb ciqaabaha ka mid ah waxaa iyo waxaasaa dhici haddaad waxaa samayn weydo oy maadka dayn taasi wacdi lama idhaa taa waa tahdiid taas waxa weeye heblaayo sidaasaa jirta dantaasaynu isku qabna ubadkaasaynu leenay nicmadaasa ilahayna siida inaad waano badanoo qur-aan iyo xadiid iyo qalbigeeda qofki qofkuna markuu qof muslima yahay si wanaagsan loo wacdiyo waa laga yaabaa in kulaylka hinaas uu ka dego hadday diida markaa hajaraha hijraankani ma aha inuu guriga uga tago oo walbeer ka seexdo ama xaafado kale ama uu saa ku karantiimeeyo taa waa la diidoo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka xalaal uma aha walaalkiisa kale inuu ka haajiro wax ka badan saddex cisho saddex cisho ayaa wax ka badan inaad qofka muslimkaee walaalkaha ka haajirta maya taa waa la diiday laakiin waa hujraanun fi lbeyt guriga dhexdiisa un inaad xaggaa uga durugto waa nooc mudaaharaada mudaaharaatun fi lbeyt guriga dhexdiisa baad ku mudaaharaadaysa mudaaharaad la ogolya wey macnaheedu waxa weye xidhiidhkaas saasuu u daciifa wey kolkaa islaantii caaqila caaqila ahi waxbay dareemi iyadii oo dee diyaargarowday qofkii oo laga yaabo xaggii dacaamkii iyo gurigii iyo nafteediiba in diyaargarow jiro oo kadaa wa kadaa markaad haddana bustibaalkii yaraad seexanaysa aggaa u jiidataba intaasi arrin sahlan maaha waa rafidaad sida u taalla way kusii adkaysatay marka islaamku wuxuu ogol yahay darabaha darbigu waa qofkii oo lagu garaaco oo lagu dhufto wax aan lafna jabinaynin dhiigna kasii daynaynin amaba aan bararinaynin baa la sheegay macnaheedu waxa weeyaan qofkii inaad u muujisay xaaladdu inay meel xun kaa taagantay qur-aankaana taa tilmaamaya aayadda afar iyo soddonaada suuratu nnisaa qaala allahu tacaala wallaatii takhaafuuna nushuusahunna faciduuhun wahjuruuhunna fi lmadaajici wadribuuhun fain adacnakum falaa tabquu calayhinna sabiila arrin mubaaxa weeyo bannaan macnaha waajib kuguma aha sunnana kuuma aha inaad garaacdo ee waa wax furan oo mubaax sidaa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam qoliyo garaacay dumarkooda markay dumarku soo cawdeen ee xaafadihii nebiga ku meeraysteen uu lahaa kuwaasi ogaada oo kuwa idinku khiyaarsan maaha kuwa idinku wanaagsan maaha kuwaa yidhi waa naloo baneeye ku bilaabay oo mubaaxa mar walba waa laga yaabaa inaanu mubaax noqona mararka qaarkood oo arrinku de hadduu kaba sii darayaba iyadoo mubaax kuwa waa la iska dayn malaa waaba kuweenu sa imika u badan yihin iyadoo iska yara taa haysa ama si uun u yar meeraysanaysa hadduu dee wax ku yaro dhufto waxay ka bilaabantay mahaddaabu idilayba anigoo intaa dhalay markaasay kasii bilaabmaysa ama waa reason ay markaa ehelkii ula tagtay tidhaahda ninkii waanu gacan saarayna wax kala dhaafo intuu hadal lasoo dhaafay baabu gacanna i qaaday marka iyaduna inay ogaato wey gabadh muslimada mar haddii ay tahay inuu xaqu leeyahay saygeedu arrintan isaguna haddii aanu wax anfacaynin inuu iska daayo wey laakiin qur-aanku waa u baneeyey waxaa la yidhaahdaa cinda dikri lcamaa yustaxsanu lcawar marka indhala-aan la sheego cawarnaantu waa iska sahl cawar iska oraydh arrinkiisu weeye marka indhoole la sheego marka kala tag la sheego tusbax iyo suun iyo cigaal lagu dhufto islaantii waa iska sahl adhaxjabkeeda u weyni waa iyadoo weyda gurigeedii iyo caruurteedii iyo saygeedii nicmadii ilaahay uu ku gallabay iyo lamaanaheedii ay ku nafisaysay iyadoo weyda taasaa uga daran wax yaryaroo lagu dhufto dumarka qaarkoodna siay usii kala faahimsan yihiin qaar baa dhaamaba ama u arkaya inuu uga sahlan yahayba cayd iyo canaantu garaaca iyo iyadoo wax lagu dhufto ay uga sahlantah waaya hajaraha wadarabha wayasqud marka wuxuu tilmaamay haddaba qofkani marka ay ku adkaysato in ay fuliso markay diidda inay fuliso xaqii lagu lahaa xaqeedii wuu dhacaya wayasqudu binushuusi qasmuhaa wa nafaqatuhaa nushuus marka hadday la timaado qasmigeedii iyo nafaqadeedii buu dhacay qasmigeedu waa hoyaatankii loo hoyan lahaa habeen iyo maalinba nafaqaduna waa biilka iyadu yeelan lahayd kii caruurta maaha dee caruurtu gaar bay u leeyihin laakiin gaar ahaanteeda wixii ay yeelan lahayd wey meherkiina maaha meherku wuu sugmay isagu oo meherku wuxuu ku sugmay markii la meheriye ama lala guri galayba ayuu sugmay marka qadiyadda meherka masruufka caruurta kuwa waa inaan loo qaadan laakiin arrinta waxa wey keliya masruufkeeda lanna xaqii lagu lahaa wuxuu daaca inuu inay arinkeen inay aqbalkeen noqotaaba ahayd kor haddee aqbalkii dayday oo mudaaharaad ka dhacay maxaa shaqaalaha dee mushaar lagu siiya dee wasaaraddiiba ka shaqayn waayeen agaasimiina ay yidhahdeen warood naga tag waxaanu kuu qabanaynaa ma jirayo waxaanu kula shaqaynaynaa bal soddonkii shaqaalaha ee wasaaradda ka shaqaynaya meesha yimi saaka halkaasay kambadhuursadeen shaqadiina ummadda way ka cadilantay wax la wax socdaaba ma jiro mushaharkoodu saacadda iyo maalinta iyo bisha inta ay jaraan ay mudaaharaadayaanba wuu ka go-an yihi daw baa loogu leeyay shaqay wax ku mutaysanaya iyaduna inay qoyska ubadkiisa ninkiisa adduunkiisa hagaajiso tala keento wixii daw ah ayaa daw lagu lahaa tiina way diida maxay ku mutaysataa mushaharka salarigeeda halkaas ku dhamaaday waa la xisaabtamayaa un moogta mushkilad kale ma jirto isagana dee xaqiisii runtii dee waynu ka hadli doonaayoo marka uu dayacaad keeno intaasoo arrimood baa lasoo farayay dembiga cuskanaya iyo xaq waxay u yeelanayso kolka uyadii dayaco inay garsoorka tegaysa ashkutoonayso waxa se fiican maxaan xaq u leeyahay mar walba waxa ka sii fiican ixsaanka iyo samafalka ilaahay baa yihi ina allaha ya'muru biاlcadli wاlixsaani waitaa'i di lqurbaa wayanha can اlfaxshaaءi wاlmunkari wاlbagi ina allaha ya'mur ilaahay wuxuu idin farayaa maxay biاlcadli wاlixsaan cadaalad iyo ixsaan labadaasuu isku xigsiiya cadaaladdu waa waxaad xaqu leedahay ixsaankuna waa waxaad ku samafalayso ood ku deeqayso tanaasul aad samaynayso waxaan gar lagu lahayn ood yeelayso wey ilahayna wuxu uhi waan tacfuu aqrabu litaqwa inaad ixsaanka samaysaan ayaa cadaaladda ka sii wanaagsan waxaad xaq u leedahay inaad ka tanaasusho oo waxaan xaq lagugu lahayn aad samayso ayaa ka sii wanaagsanba marka haddii qofkani aanu waxaan xaq kugu lahayn inaad siiso soo dhowayso ayaa kasii fiican ood qalbigiisa hanato qalbigiisa inaad hanato soo celiso dhinaciisii khayrka soo toosiso taasaa ka roon inaad ku adkaysato maadaamuu diiday waxaan xaq u lahaa wuxuu xaq u lahaana heli maayo baabkan aynu iminka soo wadnaana ee kan ku xigaana waxa weye ninkiioo naakiradoobay iyadii nushuusnimadeedii iyo naakiradnimadeedii waynu soo aragnay waxaa dhacaya hadduu isagii naakiradooba ka war malaa waa midhay dumarku aada u xiisaynayaan ay isweydiinayaane bal xalkeedu wuxuu noqon doona yana waynu arki wallahu aclam